galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab jimco ah bisha nofembar waa laba sannadka laba kun siddeed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrbaan iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daabihinayaa sahra ciidle nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aanu ku eegayno farsamo ahaan dhinaca dastuurka ah qodobada ay isku hayaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka hal madaxweyneha waddankan jiro waa maxamed cabdullaahi farmaajo hal ra-iisul wasaareha jiro oo mudan xasan cali khayre ah waana waana la aqoonsan yahay maamul goboleedyada inay jiraan iyo madaxdoodii soomaaliya arrinteeda khudbad dhalinyaro lagu jeediyey oo madax kale lagu caayo maxallinay madaxda soomaalida inay isla hadasho iyadoo taleefanada ku hadlaan ayaa ka fiican shan cutuboo dastuur ka mid ayaa la dhamaystiray dowdaweeye waxa wax u sheeg ma leh
waxaa kale oo idaacadda aad ku dhegaysan doontaan qaxootiga ka soo jeeda dalka yemen oo jabuuti guryo looga dhisay aqalada markadisi laga dhiso hadday maskiid tahay hadday tayskoola tahay waxay adeegay ka qabteen jabuuti iyo daahurkayga ahayd waa saddex boqol oo guri oo kilimaanzar leh oo biyo leh weeyaan qaboojiyaashii leh oo yeskool waa aqalo prefabrike laydhaaho oo aad u adag barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida maxkamadda sare ee dalka etoobiya ayaa markii ugu horreysay haweeney guddoomiye loo magacaabay maciisa ashanafi oo ah haweeney sharci yaqaana oo muddo dheer ku soo shaqaynaysay qareennimo ayaa loo magacaabay khamiistii shalay inay hogaamiso maxkamadda sare ee dalka etoobiya khamiistii shalayto ayaa waxa ay maciisa markii hore kasoo shaqaysay arrimaha cadaaladda iyo garsoorka waxaanay hayd qareen xaakim iyo weliba ganacsato waxa ay sidoo kale aasaastay ururka haweenka qareenada etoobiya iyo sidoo kale bankigii ugu horreeyey ee ay dumar leeyihiin oo loo yaqaano enad bank waxaa kale oo ay muddo dheer u ololeyn jirtay xuquuqda haweenka dhalinyarada iyo caruurta ee dalka etoobiya
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa mar kale khamiistii abuuray cabsi ku saabsan dadka soo galootiga ah ee aan sharciga lahayn isagoo ballan qaaday amar madaxweyne oo xadidaya dadka magangeelidoonka ah ee kasoo gudbaya xuduudda koonfureed ee maraykanka trump oo taageerayaashiisa kula hadlaya magaalada colombiya ee gobolka missouri ayaa sheegay inuu wax ka bedeli doono qodobka dastuurka maraykanka ee dhalashada u oggolaanaya qof kasta oo ku dhasha dalka maraykanka madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka soo horjeedo waxa uu ugu yeeray dhalashada dalxiiska oo ah haweenka ajnebiga ah ee ayagoo uurka leh yimaada maraykanka si ay ugu dhalaan ilmo kuwaas oo durbadiiba noqda muwaadiniin maraykan ah trump ayaa sheegay inuu amar madaxweyne wax uga bedeli karo qodobka afariyo tobanaad ee dastuurka hase yeeshee dadka sharciga yaqaan ayaa sheegay inay u baahan tahay wax ka badan qoraal madaxweyne in isbeddel lagu sameeyo dastuurka maraykanka madaxweyne donald trump ayaa sidoo kale isu soo baxa ka sheegay in uu ka soo horjeedo waxa loo yaqaano silsilada socdaalka ee ah in dadka qaata dhalashada maraykanka ee soo galootiga ah ay qoysaskooda keeni karaan dalka maraykanka
ra-iisul wasaaraha dalka bakistan cimraan khan ayaa socdaalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu xilka la wareegay ku tegay dalka jina iyadoo dalkiisuna uu la ildaran yahay dhibaatooyin dhaqaale darro master khan ayaa muddo afar maalmooda kulamo la yeelanaya mas-uuliyiinta kala duwan ee dalka jina sida uu ugala xaajoodo arrimaha dalkaasi shiinaha iyo bakistan ay wadaagi karaan waxaana uu maanta oo jimcaha la kulmay madaxweynaha dalka shiinaha shin jinping waxaanu kala hadlay arrimo la xidhiidha mashaariic horumarineed iyo kaalmo oo shiinuhu siin kara bakistan waxaana uu sheegay in dalka bakistan uu ku sugan yahay xaalad aada u adag madaxweynaha shiinuhuna wuxuu warbaahinta u sheegay inay sii adkayn doonaan xidhiidhka labada dal u dhexeeya islamarkaana uu jiro xidhiidh uu ugu yeedhay qorshaha wadajirka ah ee duruuf kasta oo lagu jiro bakistan oon weli wax jawaaba u haynin waxaa ka suurto galay qorshee hore loo hirgeliyey kaasi oo dhaqaal ahaan dib loogu soo kabayey oo deymo fara badan ay ku qaateen haddana weli waxa ay baadi goobayaan sideed bilyan oo dollar oo deyna oo ay ka qaataan hay-adda lacagta adduunka si ay ugu samato bixiyaan dhaqaalo darrada curyaamisay dalka bakistan dhowaanahan
warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a iyadoo shalay dowladda maraykanka ay sheegtay inay waajib tahay in wadahadallo ku aadan sidii loo soo afjari lahaa colaadda yemen ay bilowdaan bisha nofembar kuna cadaadisay sacuudiga inuu joojiyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee weerarka iyo qarbudaadda ku salaysan gaar ahaan dalka yemen ayaa hay-adda gargaarka u qaabilsan boqor salmaan bin cabdulcasiiska sacuudigu waxa ay maanta xarigga ka jartay ilaa iyo saddex boqol oo guri oo ay dalka jabuuti uga dhistay qaxootiga ka soo jeeda dalka yemen wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa warbixintan ka soo diray magaalada jabuuti wakhtigan maraykanku uu cadaadiska ku saaraya dalka sacuudiga in lasoo afjaro howlgalka milatari ee ka socda yeman si loo soo gebagabeeyo xaaladda adminimo ee aadka u ba'an ee hadda halkaasi ka jirta ayaa hay-adda samafalkee boqorka sacuudiga ee loo yaqaan king salman humanitarian aid ond relief center ay qodobka ka jartay maalintii shalay saddex boqol oo guri oo ah qaybtii u horreysay guryo loogu talagalay dadka qaxootiga yeman ka soo qaxay ee degan xerada markaazi ee duleedka magaalada obokh ee waqooyiga jabuuti guryahan oo ah nooca samayska ee laysku rakibo ayaa wata qaboojiyayaal loogu talagalay dadka qaxootiga reer yeman inay kaga badbaadaan kulaylka xoogga le iyo hawada hanfiga ee goobtaasi ka dhaca wakhtiga xagaaga waana deeq boqor salmaanka sacuudiga uu si gaara ugu yaboohay dadka qaxootiga yeman ka soo barakacay ee degan jabuuti tirada guryahan oo hadda saddex boqol oo guri ayaa lagu wadaa in la kordhiyo mustaqbalka dhow hay-adda samafalkee boqorka sacuudiga ayaa heshiisyo la saxeexatay dowladda jabuuti iyagoo kuwaasi ku qotoma sii xoojinta gargaarka boqorka sacuudiga uu fidiyo dadka qaxootiga reer yeman iyo dadka tahriibkee sii dhex mara jabuuti si ay u gaadhaan yeman kadibna ay uga gudbaan xagga sacuudiga iyo dalalka kale iyagoo nolol raadsanaya agaasimaha hay-adda dowladda jabuuti u qaabilsan arrimaha qaxootiga xuseen xasan dharaar ayaa maanta iga warramay arrintaasi aqalada markadsi laga dhiso hadday maskiid tahay hadday taskool tahay waxay adigay ka qabteen jabuuti iyo daafurkaygii had marka qaxootiga xerada markaazi ee obakh ku taalla waqooyiga jamhuuriyadda jabuuti ay degan yihiin dadka qaxootiga reer yeman ee kasoo barakacay yeman guryo cusub baa loo dhisay hay-adan sacuudiga uu maalgeliyo boqorka sacuudiga ayaana guryaha dhistay soo maa waa saddex boqol oo guri oo kilmaazar leh oo biyo leh weeyaan qaboojiyaashii leh oo yeskool waa aqalo prefabrike layidhaaho oo aada u adag oo sameyska oo aada u adag aada u adag oo kilmaazeerkii ku dhex yaallo oo biyihii ku dhex yaaliin masquulkii ku dhex yaalla madaqii ku dhex yaalla waa aqale isku wala isku wala jira iyay ugu talagaleen qaxootiga yamanta ka yimid ee degan markazi marka ma ku filantahay qaxootiga waa saddex boqol weeyaan may kuma filno wayna wadi doonaa insha allah si aan rajayn doona hadduu alla ka dhigo waxaa kaloo ka mid a hay-adda samafalkee boqorka sacuudiga oo sii ballaadhinaysa adeegyada caafimaad ee xerada ay degan yihiin dadka qaxootiga reer yeman ee ku taalla waqooyiga jabuuti iyadoo si gaara loogu xil saaray hay-ad laga leeyahay dalka kuweyt oo laydha alraxma oo xarun caafimaad ku haysata dalka jabuuti maxamuud roble buux oo ah mas-uulka xarunta caafimaad ee alraxma u qaabilsan arrimaha xidhiidhka ayaa isna maanta ii faahfaahiyey kaalintooda howlaha caafimaadka qaxootiga yeman ee degan jabuuti waxaan markiisa kala shaqaynaa qaybta caafimaadka marka waxaan ku leenahay markas center oo dadka qaxootiga ee yemanida ah lagu daweeyo oo ay mas-uul ka tahay uun ururka samafalkee malik salmaan marka wuxuu u bixiyaa wax alla wixii caafimaad ay u baahan yihiin ayaa halkaa lagu siiyaa oo de waxaa ka mas-uula markaskaakaas ay mas-uula salmaan oo isagaa bixiya wixii dee u baahnaa oo dhan anagu meeshaa baan kala shaqaynaa wixii xanuun dee ziyaado a yeeshay u baahnaaday in operasion loo sameeyo waxaa kalena qalliin waxaa u baahnaadana dhakhtarka weyna raxma baa loo soo wiciyaa halkaa wadda la keena oo laga qabtaa wixii laga qabanayo waxaa dhan waxa waxay saaran yahayna mu'asasada uu malik salmaan aabbaha ka yahay heshiiskan xaaladda caafimaad muxuu kusoo kordhinaya qaxootiga tayada kor moo qaadaya aad iyo aad dad markaas ismooda inay dareensan yihiin oo aan gargaar haysan marka aqallo loo dhisay loo hagaajiyey marka caafimaadkoogii loo diyaariyey marka waxbarashada loo diyaariyey dee isma dareemayan inay dhibaato ku jiraan marka waxay arkayaan in dadkii waalahooda hee lamid kahaa inay u gurmadeen oo caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo guryahay gelayeenba xataa biyihii koranka inta waa loo tawfiiro labadooda la siiyey marka way ka guureen ma arkaa aanu aragtida marka inay dad aad isdareemsan yihiin inay waddankoogii kale ay joogaan maxamed cabdikhayr oo ah agaasimaha qaybta howlgallada iyo xaaladaha degdega ee hay-adda qaramada midoobey ee i o m ee muhaajiriinta ee fadhigeedu yahay magaalada janeefa ee dalka switzerland ayaa isna qayb ka ahaa heshiiskan maxamed oo ka soo jeeda soomaalida kenya oo ii sheegay inuu af soomaaligu ku adeg yahay walowuu yahay nin soomaaliya ayaa igu warramay afka ingiriiska wuxuuna igu bilaabay xaaladda yeman dalka yeman wuxuu u baahan yahay in lala gaadho gargaar aadminimo waayo xaaladdu aad bay u ba'an tahay dadka shacabka waxaa aafeeyey macaluul iyo xanuuno sida daacuunka iyo saamayn kaloo la xidhiidha xaaladaha caafimaad ee aadka looga dayrinaya dalka yeman sidaynu ognahay dadku waxay aad ugu baahan yihiin marka hore waa cunno degdega iyo dawooyin kadibna waa xagga qalabka gaar ahaan kuwa adeegyada caadiga nolosha waxaan halkan jibuuti ugu diyaarinaynaa waxqabad iyo gargaar wax kuoola dadka qaxootiga iyo dadka muhaajiriinta ka yimid yeman xaalada yeman aad bay xuntagargaarka marka iminka obaqo kale laga samaynayo aqaladan cusub ee hay-adan sacuudigu ee maalgelisay ka waran rabadaan muuse v o a jibuuti
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaarisay oo nala socotiinaysa falastiin axmed iimaan wacanoo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka bilihii dhowaa waxaa khilaaf xoogani uu u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo heerar kala duwan soo maraya waxaa geb ahaanba istaaga xiriirkii u dhexeeyey maamulada gobolada iyo dowladda federaalka ah inkastoo dowladda markii dambe ay ku guulaysatay inay heshiis la gaarto madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo ka mid ahaa madaxdii ku dhawaaqay inay xiriirka u jareen dowladda federaalka ah laakiin inta badan maamul goboleedyada waxa ay joojiyeen xiriirkii dowladda dhexe ay la lahaayeen waxaa sidoo kale isna caqabada ay soo wajahday dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah oo la filayey in maamul goboleedyada ay door ku yeeshaan qaabka wax kabeddelka iyo wax ku-biirinta ee dastuurka qabyada ah ee lagu heshiiyey labadii kun iyo laba iyo tobanka haddaba maxay tahay waxyaabaha farsamo ahaan ama dastuur ahaan ay isku haystaan dowladda dhexe iyo madaxda maamulada gobollada dalka waa arrinta aanu ku eegayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa ka qaybgelaya cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka cabdifitaax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka puntland iyo wasiirka qorshaynta horena usoo ahaa wasiirkii dastuurka ee jubbaland aadan ibraahim oo xirsi marka ugu horreysa waa idin salaamay ma aadayna khilaafka heerka uu joogo maalmihii soo socdana warbixinno iyo warar kala duwan ayay idaacaddu baahinaysa laakiin barnaamijkan waxaan si gaara ugu eegaynaa farsamo ahaan maxay tahay waxyaabaha dastuurka ah ama sharciga ah ay isku haystaan madaxda maamulada gobolada dalka iyo dowladda dhexe aan ku horumaro wasiir cabdiraxmaan xoos jibriil maxay yihiin awoodaha federaalka uu siinayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada maxaase ka mida waxyaabaha dastuuriga ah ee labada dhinac ay isku hayaan
waa mahadsan tahay waa salaamaya aadan aadan iyo iyo iyo iyo cabditax runtii saan aad ogtihiin dastuurka hadda aan haysano oo lasoo dhamaystiray labadii kun iyo labayo tobankii awoodaha ma kala qaybinin sababtan wax kale ma aho awoodo markii loo kala qaybinaayo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waa inay wada fadhiyaan miiska unugyadii ka tirsanaa federaalka labadii kun iyo labaiyo tobankina waxaa waxaa dhisnaa keliya puntland marka waxaa lagu heshiiyey awoodaha badan in dib loo dhigo markii ay soo dhamaystirmaan maamul goboleedyada in miiska lasoo wada fadhiisto marka afar awood keliya ayaa la qeybiyey oona gaar loo siiyey dowladda federaalka ah afartaasna waa waa waa awoodda arrimaha dibadda ah midda difaaca ah midda mataqaana siyaasadda dhaqaalaha ah iyo midda jinsiyadaha jinsiyadda iyo iyo immigrationka intii kale ama tacliin ha noqoto ama beer ha noqoto ama ha noqoto bay-ada ama caafimaad ama sidii loo kala qaybin lahaa lagama heshiinin maxaa yeele miiska lasoo wada fadhiistaa leedahay waa mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiirkii hore ee dastuurka haddana ah wasiirka qorsheynta ee maamulka jubbaland aadan ibraahim ow xirsi marka aad fiirisid awoodaha hadda dastuurka sida uu sheegay kan federaalka ah jubbaland oo kale maxaa u aragtaan oo uu dastuurku qabaa in aad dowladda kula shaqaysaan oo idin degsan haatan waxaan joogaa wasaarad kale oo qorsheynta iyo la yidhaahdo iskaashiga caalamiga ah laakiin ilaa laba kun iyo labaiyo tobankaas uu wasiir xoor sheegayo ilaa markii ugu dambeysay oo bishii julaay aan wasaaradda ka tegayay oo layga bedelay baan ku dhex jiray barnaamijka dastuurka iyo constitutional election process waxaan la yidhaahdo marka odaynimada un baan ku hadlayaa wasaaraddii haatan ma hayo waxaanan ku hadlayaa shaksinimadayda soomaalinimada waxa weeye sida uu sheegay wasiir cabdiraxmaan xoosh weeye awoodaha dastuurku marna waa residual oo waxaa la yidhahdaa maaragtay intii la qeexay maahana inta kale waxaa iska leh dowlad goboleedka ama dowladdaa leh marna waa shairid oo way isla leeyihiin oo waxa weeye waa in la qeexa qeexidii baan ku dhex jiraa weli afartaa qodob dowladda dhexaa iska leh kuwo badan oo maxaa la yidhahdaa sida la ogyahay oo macquulka ah aysan dowladda dhexe uga iman karin hadda awood dhaqaale iyo awood maxaan ku raha shaqaale midna aysan u hayninaa dowlad goboleedka haya marka afartaa qodobna dowladda dhexaa iska leh qodobo ku dhex ratibmo oo suuro geliyo in ayagana dowlad goboleedyada loo daayo ama tala laga siiyo ama gaar loogu daayo la rabana way jiraan marka nidaamkaasaa lagu shaqaynayay waxa muhiimaddu ay ahaydna in la dhamaystiro ka wadahadalkii sidii awoodaha loo qaybsan lahaa in la dhamaystiro iyadoo qof walba oo wax kule oo miiska fadhiyo oo hal cidi aysan aysan yeelin oo aysan aysan oran inta soo hartay intaana innaga ale intaana maxaan ku rahdaa qowl heblaa iskale wadahadaladii weeye waxaa istaagay oo hadda soconin dhibaatadana sidaas u arka aniga waa mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiirka dastuurka federaalka cabdifitaax aynab ee puntland hay wasiir waa mahadsanta walaashay waa salaamaya saaxiibkii wasiir xoosh iyo wasiir xirsi run ahaantii sida uu udhigay wasiir xoosh oo uu faahfaahiyey ayaa dastuurkan soomaaliya lagu ansixiyey sanadkii laba kun iyo labi labaiyo tobankii si ku meel gaara in loogu sii dhaqmo awoodaha gaarka ah ee dowladda federaalka uu siiyey maahae awoodaha inta kale waxay u baahnaayeen heshiis inay ka wada gaaraaneen state stateyadoo dhamaystiran oo ay goobjoog wada ahaadaan intaasa dowladda federaalka loo xil saaray dowlad goboleedyaduna dee runtii baaxadooda intay la eg tahay iyo meelahay kala joogaaneen waxyaala badan oo u saamaxaya ayaa jira oo loo baahan yahay in lagala tashado oo wax laga weydiiyo laakiin afarta awood ka keliya ayaa hadda dowladda federaalka ahay u xil saaran tahay inta kalena de waxay muujinaysaa in dowlad goboleedyadu ay mas-uul ka yihiin inay ka shaqeeyaaniin marka ra'yi ahaan intaa waa isku waa waa isku raacsannahay sida shaqada loo qabanayo ayaa se lagu kala aragti duwan yahay
waa mahadsanta waa usoo noqon doonaa waxyaabaha lagu kala aragto duwaya waxaan rabaa inaan siiyo wasiir xoosh sida hadda su-aasha koowaad dhammaantiin aa ku qirteen waxay tahay in arrinta koowaad ay tahay awoodaha in aan la dhammaystirin qaabkii loo wadaagi lahaa dastuurka inuu weli qabyo yahay in aan weli maamul goboleedyada iyo dowladda intay isla fadhiistaan aanay kala qaybsan awoodaha iyo howlaha oo aan qoloba meel lagu ogaanin marka goormaa is leedahay meelahaas hadda dulduleeladu ay ka jiraan dowladdu waa ay buuxin kartaa haddiise xataa ay buuxin lahayd hadda wadahadaladii waa istaageen marka ma la dhihi karaa in laga wada hadlo oo awoodihii la qaybsada laftirkeeda ayay noqonaysaa tan hadda albaabka uu ka xiranya
falastiin saaad ogsoon tihiin xukuumadda iyo prime ministerka waxay magacaabeen hadda ka hor guddi la yidhahdo guddiga wadaxaajoodka wadahadalada iyo ka heshiinta arrimaha federaalka af ingiriiskan lagu soo gaabaya f n t c fikraddaas in la sameeyo kow ay ka timid na na na iskaashiga gobolada ay samaysteen c i c saa ay soo jeedeen ay dheheen waa in guddigaas la sameeyaa uu galaa wada xaajoodka waxyaalaha federaalka laisla leeyahay iyo waxa la kala leeyahay guddigiina waa la sameeyey shan qof ka socoto maamul goboleedyada iyo lix qof oo ka socoto dowladda federaalka ah iyo iyo ka socoto mataqaanaa somaliland bishii june heshiisyadii ugu horreeyaan sameynay oo oo ah laba laba laba laba heshiis aniga marka sidaa ufasiro badana waxaa waaye federaalkii federaaleyntii waddanka baskiisiyaa la dhisay baski yani bas baabuur camal ah oo engine leh laakiin cagihii aanan lahayn cagihii in laga heshiiyaa si loo loo dhisi lahaa marka cagihii ugu horreeya waxay noqdeen kii june aan kusoo heshiina oo ahaa qayb n wadaagga mataqaana khayraadka iyo iyo doorashooyin federaal ah nidaam ah waxaan kaloo guddigaas august july aan ku qabanay shir xamar guddigaas in looga hadlaa nidaam federaal ah oo garsoor ah oo laga heshiiyaa iyo awood qeybsigii intii aan laga heshiinin labada kun iyo labayo tobanka waxaa laga soo saaray nidaam ama model baa laga soo saaray august dhamaadkeedii guddigii iyo anagoo la socono waxaan tagnay nairobi toddoba beriaan joognay ayagaa markii dan isku dhaafnay heshiisayna soo gaareen boqol kiiba sideetan labadaas ay kusoo gaareen ujeedadan ay ahayd in la geeyaa markay isku yimaadaan odayaasha oo oo ku jira golaha amniga ee qaranka ama national security council inay eegana ka heshiiyaan sidii looga heshiiyey mataqaana june loogu heshiiyey taas waa taas waxaa kaloo haddana hor yaallo aan wadnaa kolleyba wadahadallo waa bilaaban doonaa waxaan dadka ay leeyihin khilaaf baa jiro waa la isaasan khilaaf ma irahda waxaan irahdaa wadahadallo waa ama dialogue waayo markaan xataa saa isku haysano waxaan samaynaynaa yani wadahadalaan wadnaa waxbaan waxbaan kala tabanaynaa aan aan aan waa mahadsanta aan ka kala hadlaynaa waa kugu soo noqon hadda doona waxaan soo wadna waxaa waaye nidaam federaal ah oo maaliyadda ah iyo nidaam sidii dowladda ay noqon lahayd ah dowladda ma waxay noqotaa dowlad madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ku dhisan mise waxay noqotaa mid parliamentary ah madaxweynaha ma lasoo doortaa oo dadka baa soo doorta mise labada aqalaa soo doorato inaan ka heshiinaa Okay.
Eh, inaan ka heshiinaa maqaam maqaamka muqdisho wuxuu noqon doona inaan ka heshiinaa somaliland eh, eh, arrimeeda in laga heshiiyaa waxaasoo dhan wax loo yaallo waa laakiin u baahan in laisku Waa- yimaado waa ku- waa in la ku kala soo- boodo oo Ha.
aniga waxaa aaminsanahay dee eh, eh, eh, wax waa la kala taban karaa laakiin iyadoo wax la kala tabanayo haddana in la wada shaqeeya waa iyadoo mahadsanta iyadoo wax la kala tabanayo in laga heshiiya waxaas sh- shaqooyinka noo yaalan in laga heshiiya si aan usoo dhamaystirna aniga waxaan aaminsanahay haddii aan arrimahan oo oo oo oo maxaa la kala leeyahay maxaa la isla leeyahay aan soo dhamaystirnaa sanadkan dhammaadkiisa in khilaafaadka xataa boqol kiiba toddobaatan iyo shan inay yaraan doonaan waa mahadsantahay n waxaan rabaa waa kugu soo noqon Way- doonaa way- waxaan rabaa inaan siiyo n n awxirse n marka aa fiiriso hadeertaan dowladda waxaa waxaa muuqata in aan awoodihii la kala saarin adinka ka maamul ahaan maxaa ka rabtaan dowladda federaalka ah qaab sidee aha rabtaan inaa ula dhaqantaan horta eh, palestina waxay maanta labada qof oo soomaaliga ah markii eh, by nature iyagoo dastuurka isula soo baxay oo buuggii eh, isu haysta oo qodob qodob taabanaya hadda aragtid waxay ku heshiin waayeen wax kale si kalaa la isu hayaa soomaalida dastuur kuma heshiin waydo markii si kale la isu qabto unbaa kitaabo iyo dastuur iyo la isu raacsadaa iyo maaragtay iyo waxyaabo kale Een, horta in la heshiiyo markaas ka dambana maxaan ku dhahaa dastuurkii isagoon dhamaystirnayn laga wada hadlo oo sidii loo dhamaystiri lahaa loo wada hadlo oo waxaana kala qabta aan kala qaadana horta yaa xal ah innaga waxaan aaminsannahay oo een, dowlad goboleed iyo dowlad dhexe iyo dad soomaali aan wadanahay system baanaan ku wada jiraa waxaan u xil saarannahay dadkayaga noloshiisa inaan hagaajino oo aan aan sare u qaadno Een, waxaan rabaa in ay dad badan ogaadaan oo soomaaliyeed ay wasiir xooshna ka maqlaan in aanu dastuurkii dhamaystirayn si loo dhamaystirana loo baahan yahay inay dowlad goboleedyadu miiska fadhiyaan taa inay caddaato wey dadkii soomaaliyeed waxaa laga darjiyey dowlad magaceedaba la yidhaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa madax loo yahay federalismkina waa la neceb yahay waxaa la yihi federalismka dhibaato waaye meel baa laga keenay federalismka saan weeye federalismka saan weeye magacii dowladdaana ah marka waxaan umalaynaa marka hore in la bedelo narrativeka inay tahay sida loo wada hadlaayo oo wixii dadkiina loo cadeeyo inagoo dhanna ay noo caddahay dastuur aan dhamaystirayn inaan ku wada joogno si aan u wada dhamaystiranana inaan ka wada hadalla ay tahay haddii aan wada hadlaynona inaan isniis wada fadhino wixi aan isku ognahayna ay shaqeeyaan wixi aan isku ogeynna aan la arag oo maxaan ku rahdaa sidaa loo wada shaqeeya inay tahay innaga wadahadal baan aragnaa inay inuu laga maarmaan yahay wadahadalkaa ka horna inaysan noloshu istaagin baan qabnaa oo ay socdaan waxyaabihii la socodsiin karo dastuur la-aan baaba la noolaa kanina ma uu dhamaanayo waxaan kaloo rabaa wuu soconayaa processka dastuurku markasta wuu soconayaayo waa living document waxaa la yidhahda wey documentii nool weeye qoraal nool waxaan kaloo rabaa inaan xuso madaxda dowlad goboleedyada maanta joogta ama wasiir ha ahaadeen ama madaxweyneyaal ha ahaadeen haddii maantay ama ay dhintaan ama ay tagaan qof kasta oo meesha aan fadhiyo soo fadhiista su-aasha aan qabo ayuu dowladda dhexe u qabi doonaa qof kasta oo xoosh meesha uu fadhiyo fadhiistana wuxuu dowlad goboleedyada wuxuu ka rajeyn doonaa waxa uu xoosh hadda iga rajeynayo marka in dadka wakti laga lumiyo maahaano maxaa la yidhahda maaragtay la yidhaahdo dhibaatada waxaa wada hebel iyo hebel hebel iyo hebel hala rimuuf gareeyo ani waxaa ila tahay inta la fadhiisto in la yidhaahdo maxaan maxay tahay inaan ka wada hadalo maxaa inoo yaala maxaa inoo dhiman oo si miyir leh oo Waa mahadsanta.
qolada kale indha buuxinaysa ay dadka soomaaliyeed u wada hadlaan ee gaar ahaan madaxdooda ay u wada hadlaan waa mahadsanta waa kugu soo Ay, waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa wasiirka dastuurka en, cabdifataax caynab ee puntland en haye maxaa ka rabtaan adinka ka maamul ahaan federaalka dowladda dhexe
sabina horta waxaan u malanayaa topic aan ka hadlaynay eh, aad kale isu rogay Eh, dowla- dowladda federaalka iyo dowlad goboleed waxyaalaha isku hayaan ama wadooyinka loo mariyo hanaanka dib u eegista dastuurka ayay ahayd ajendaha inaan ka hadalno oo wax ka- wax laiska yidhaahdo welina ayadan ka hadlayna anagu process anagu processka eh, dastuurka dalka uu uu leeyahay oo kumeel gaarka ah in la dhamaystiro ayaan diyaar unahay horena aan umuujinay waxyaalahan uga baahannahay dowladda federaalka ah ee dowlad goboleedyadu ay rabaan dowladda federaalka ah inay kala shaqeeyaan ama ay ka wada heshiiyaan oo wax ka dhahaanin warmutadadii shirarkii soo socday maalmahan baa lagaga hadlay oo lagu muujiye arrinta dastuurka dib u eegistiisa wasiirku hadda wasaaradiisa u xilsaaran tahay iyo labada guddi ee guddiga madaxa banaan iyo guddiga baarlamaanka labadiisa aqal ee dastuurka dib u eegistiisa hanaankii ay shaqada u wadeen runtii waxaan muujinay inaysan ahayn hanaan eh, eh, wadadii saxda ahayd oo loo baahan yahay dastuurka markii shaqa laga qabanayo ama wax la- wax- wax maaragtay eh, dib u eegis lagu sameynayo in wadatashi la- loo yeesho dowlad goboleedyada ay kaalin mugle ku yeeshaan bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan cid kasta dastuurkaani eh, qeyb ayay ku leedahay shacabka soomaaliyeed markasta ha joogaan Eh, waana waxa lagu dhaqi doono eh, dhowrka boqol oo sano soo socda ayaa la diyaarinayaa dal burburay oo muddo eh, dagaal sokeeye kusoo jiray ayaa laisu keenayaa masaaliix badan oo dadku kale leeyihiin ayaa la rabaa in la tixgeliyo dadka soomaaliyeed wixii kala geeyey ayaa la rabaa in la turxaan bixiyo oo maaragtay salka loo dhigo aya arrintaasna aan isleeyahay dastuurka ayay eh, qe- waxay ku tahay maaragtay inuu eh, in la dejin waayo oo wakti eh, wakti waktigiisa lasoo koobi waayo oo muddo usoo jiitama ayaa ay- ayay keentay Eh, ana- waxaana isleeyahay dowlad goboleedyadu eh, marna ma diidana dastuurka in dib u eegistiisa la dhamaystiro laakiin dowladda federaalka ayaa mar walba siyaasadeynaysa oo marka maxaa adinka ka rabtaan dowladda dhexe dowladda labadii dhexe maxaa bilood ka oo rabtaan ugu horreeyey ama lixdii bilood oo ugu horreeyey ayaa waxaa ku yimid dib u dhac iyo waktigii oo dib loo dhigay marka maxaa ka rabtaan dowladda dhexe su-aashaas hadaan usoo noqon waxaa rabaa processka dastuurka dib-u-eegista loo sameyn inay inay hanaankii dhaqan geliso kow eh, inay guddigii madaxa banaanaa ee dib-u-eegista dastuurka xubnihii dowlad goboleedyadu usoo magacaawdeen ee ku mateli lahaa in guddigaas ay qeyb ka noqdaaneen oo la hirgeliyo oo qodobka koowaad Eh, in wakashi lagala yeesho dastuurkan qabiqoraalka ah la dhamaystirkiisa oo talo laga weydiiyo oo aan la iska qorqoran Eh, hadda waxaan maqlayay maalmahan eh, laba wiig lasoo dhaafay shan cutub oo dastuur kamid ayaa la dhammaystirayn oo guddigii madaxa banaanaa qeybtiisa joogtay iyo guddigii baarlamaanka iyo wasaaraddu ay dhamaystireen dowladgoboleedyada waxa watashiga kuma leh waxba lagalama tashan Eh, hanaanka dhanna waa waa waxaan waxaan mar hore soo saaray inay tahay hanaan aan maaragtay lagu kalsoonaan karin Mhm.
shaqadiina waa socotaa Waa Laakiin mahadsan.
anaga waxa weye dastuur aan dadka soomaaliyeed u wada dhammayn ayaa soo bixi doono soo bixi doono oo wax gaara wadato waa mahadsantahay arrimahaasa ayaa Ha.
ugu muhiimsan
haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu ku eegayno waxyaabaha dastuuriga ah ay isku haystaan madaxda maamulada gobolada dalka iyo dowladda dhexe waxaa ka qaybgalaya cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladda federaalka soomaaliya cabdifataax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka puntland iyo wasiirkii hore ee dastuurka haddana ah wasiirka qorsheynta ee maamulka jubbaland aadan ibraahim owxirsi aan ku hormaro owxirsi aan ku hormaro cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladda dhexe waxaan rabaa wasiir xoosh waxaa sheegtay in howle ay ku socoto dastuurka in dastuurka uu yahay midka kala saari doona awoodaha heer dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dadki ay quseysay mas-uuliyiinta ay quseysay gaar ahaan dastuurka iyo maarata wasiirka qorsheynta hadda qadkuu nagula jiraa wasaaradaadu howlaha ay qabanayso oo ah in wax laga bedelo dastuurka ama la dhammaystiro maxaa ugala hadli weydeen maamul goboleedyada
waxa waaye wasiir aadan waxirsi iyo wasiir cabdifatax labadaba markhaati iga yihiin wasaaradda markaan bilaabay april waxaan bilaabay inaan sameyno madal ay ay ku wada hadlaan wasaaradaha dastuurka iyo wasaaradda oo maamul goboleedeed iyo wasaaraddeeda ay ku wada hadlaan oo la yidhaahda moca forum ugu yaraan shan goorna waa kulanay waxaan ku kulanaynaa magaalooyinka dhan oo wadankan ku wada kulana garowe ha noqoto jowhar ha noqoto baydhabo ha noqoto meelahaas wadan ku wada kulana tan kale labada guddi oo baarlamaanka oo labada guddi oo madaxa banaan dastuurka ah forum ayay ayana la samaysteen madalay la samaysteen baarlamaanada maamul goboleedyada iyagana ku wada hadlaan wada tashiga ugu badnaa wasaaradda samaysaan ah sidii loo sameeyey wasaaradda dastuura oo meel aanan tegin mala hal mar keliyana macana in fara badan aan tagnay tubti aan ku wada heshiinay oo shaqada lagu qaban lahaa oo road mapki ahaa labada wasaara wasaaradda iyo labada guddi waa qaadnay waxaan geynay maamul goboleedadan wadatashi ugu geynay baarlamaankooda iyo madaxdooda kulli aan ugu geynay haddana stiil waxaan nahay weli ku jirnaa wadatashigaan ku jirnaa oo hadda waxaan dhamaynay kow iyo toban beri oo ah aan aan aan aan aan siinaynay tababar dadka samayn lahaa wacyigelinta dib eegista dastuurka dadkii wacyigelin samayn lahaa oona ka samayn lahaa gobolada iyo degmooyinka tan kale waxaan sameynay inaan kala heshiinay maamul maamul wasaaradaha dastuurka maamul goboleedyada inay ayaga wacyigelinta sameeyaan meeshii dhinaca degmooyinka maadaama anaga degmooyinka aanan gaarin marka taas hadda in la yidhaahdo waltashi lagama sameynin aad baa uga xumahay midda kale etaan raba inaan sheego waxa waaye maadaama hadda wixii aan ku magacaabay khilaaf ma aha laakiin wadahadal iyo kala tabasho waaye wax weyn runtii ma aha waa waa laisku imaanaya waa la wada hadlayaa waana soo dhacday novemberti lasoo dhaafay february lasoo dhaafay march june intaba waxyaala oo laiska tabanaya jir lakin waa laisku yimid laakiin wax ugu ugu fiican in la sameeyo waxay tahay horta ko waa laisku yimaado aniga haddaan qabo aan aan aan aan qof ka qabo mataqaanaa aan wax ka tabanaayo horta inaan miis soo fadhiisto waa wixii laga tabanayo ha laga wada hadlo markay dhamaato wixii shaqin loo taalan hala qabto laakiin hadda waxaan waxaan u ekaanaynaa sidii anagoo mataqaanaa union ama guddi shaqaale guddiyada shaqaalaha adduunka ay sameeyaan strike sameeyaan oo oo shaqo joojin sameeyaan mugta marka waxaan aaminsanahay madaxdeena in inta laisku yimaado in la wada hadlaa kulligood inta laisku yimaado la fadhiisto waxyaalo badan oo muhiima noo yaalo inaan dhamaystir u baahana waktigana waana haya runtii haye aadan oo xirsaan siina haye
waxa weeye anigu inuu wasiir xoosh dadaalayo waan ogahay uuna soo dadaalay wakti badan nagu geliyay arrintan dastuurka meelo badan oo laisu la isugu tegay oo dastuurka looga shareeha waa jiraa laakiin hal arrin ah oo arrintu ay inta badan u dhimatay waxa weeye guddigii ecrik la dhihi jiray oo dastuurku qabay in dowlad goboleedyada ay qof qof kusoo daraan waxaan umalaynaya sanadkan haatan dhammaan raba bilowgiisi baan dad u diray dadkii ay hadeen ay wax ka dhisayn gareeyaan oo wax ka qoraan oo wax ka hagaajiyaan oo ay ka mid noqdaan guddiga madaxa banaan ee digir eegidda iyo hirgelinta dastuurka dowlad goboleedyada laga diray ee aanu magacawnay weli banaankay ku horan yihiin meeshoodii bay joogaan waxaan ka warqabaa in golaha wasiirada dhowr goor la geeyey dhowrkii goorbana la marin waayey meeshii oo procedurkii la marin waayey saddex communitee baan kusoo saaray kii ugu dambeeyey quus baanba ka ahayn oo kuma ayna soo saarin oo waxay nooga dhamaatay mar haddii aynan si dastuuri ah qayb oga ahayn dib eegida dastuurka wixii kasoo baxa ma aqbali doono oo runtii ah arrin ayaan darro ah inaan dhahnana nala ku kastay oo wax aan dooranay aan ahayn anigu waxaan qabaa meesha ay haddana ka noolaan karta waxa weeye lamber kow horta guddiga in la howlgeliyo lamber laba wixii la qabtay oo exercise ahaayoo ku saabsanaa dastuurka dib u eegidiisa in dib loogu celiyo dadkii ay khuseysay oo inaga nala talaayay lamber saddexna waxaan qabaa right tone in la isticmaalo dowlad goboleedya dowlad goboleedya weeye halkan ay joogayaan waxay ku fadhiyaanna waa waxa weye waa sharci dastuuri ah midka wax lagu yahay oo dhan bay iyaguna dhinac wax oga yihiin lamana hubo berrito dadka imaaday in ay noqon doonaan kuwo annaga naga duwan oo ama dalka naga jecel inay noqon doonaan lama hubo ama aan su-aalahan iyo kuwo ka badan la imaan waxaaba laga yaaba kuwa aan xoggaalahayn inay imaadaan oo annaga sida aan dalka ugu turayn aan ugu turayn marka aniga waxay ila tahay arrinta dastuurka dadaal badan baa laga geystay sida uu cabdi sheegay wasiirkayga cabdi xoos uu sheegay laakiin political will baan kor ka jirin sidaa u muuqato fahan baan muuqan inuu jiro waa mahadsan in tahay loo baahan in laga wada hadlo oo ay oo ay wax ku wada leeyihiin dowlad goboleedood inaysan kor ka jirin baad umalaysaa taasina waxa weeye dadaalkii wasiirka iyo wasaaradiisa ay waday ayay waxay ka dhigaysaa wax maaragtay aan midho dhalin oo dhigaana waana ka xumaa inay sidaas wax u jiraan waa mahadsan tahay haye een, waxaan siinayaa cabdifitaax caynab wasiirka dastuurka puntland
waa- waa- waa runtii eh, wasiir xoosh anigu hal arrin baan kaga aag ka duwanahay Eh, waxa weeye qaabku u dhigay uu leeyahay hadda shaqaa socota Eh, guddiyo ayaan u diri doonaa dowlad goboleedyada Eh, wacyigelin ka sameeya dastuurka wixii laga qabtay iyo hawlahaasaan eh, cid usu xil saaray Eh, waxaan u malaynayaa dee horena waa usoo saaray Eh, w- hannaanka dastuurka dib u eegista lagu sameynaya hadda socda qayb kama yihiin haddaan nahay dowlad goboleedyada dhammaystiran Eh, arrinta meeshay ay ka xun tahay oo ah maaragtay aan ilaa had laga lexleexanayan waxa weeye guddigii shaqada ama xilsaaraayo madaxa banaanaa siyaasad ka madax banaanaa haddii la hawlgelin waaye hadda cid ugu kalsoonaan kartaa meeshaas ma jirto oo oo maaragtay oo shaqo qabanaysa kow horta waxaan u qabaa in arrintaas iyada ah la soxo labo in do- eh, siyaasiyiinta iyo madaxda eh, qaranku ay isu yimaadaaniin oo arrimaha murugsan oo hadda ka dhex jira la xaliyo oo dhinac la isu wada raaco markaas ayaa arrintan eh, walaalkii xooshu ka shaqaynaya iyo anaguba ay noqon kartaa me- wax laga gungaaro oo laga laga meradhaliyo intaasaan kusoo koobaya Een, waa mahadsan tahay een, wasiir xoosh intiina hadda dooda ku jirtaahi waxaad tihiin ama qaarkiin mar ay kasoo shaqeeyeen arrimaha dastuurka ee hadda muranka uu ka taagan yahay haddii maamul goboleedyada ay ku dhawaaqeen inay dowladda xiriirka u jireen oo aanay wada shaqeyni jirin wasaaradaadina ay tahay wasaaraddii ka shaqeynaysa dastuurka ka dhexeeyey maamul goboleedyada i- i- iyo dowladda federaalka iyo guud ahaan dalka soo ma ahayn hawshaasi in aad ku ixtiraamtaan inaad dib u dhigtaan la sugtaan maamul goboleedyada intay si buuxda uga soo qayb galaan wax lagu heshiis yahay la wada sameeyo intii aad hawshu ay keligeed u socon si ay ay socon lahayd maxaase diiday in guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka la ansixiyo xubnana ay usoo dirsadeen maamul goboleedyada sida ay wasiirada dooda ku jira ay sheegayaan
horta eh, falastiin horta eh, shaqadan la qabtay oy qabteen een, ah, eh, guddiga eh, eh, madaxa banaan oo shanta cutub ah eh, mar horaa lasoo dhameeyey taas ma ahayn intuu khilaafka bilowda khilaafkan wuxuu bilowday un sebtembar buu bilowday laakiin ka horaa lasoo dhamaystiray sebtembar ka horaan aniga waxaan keenay een, een, een, een, kaabilka dhex keena ere gudoomiye cabdi qeybjiid uu ii keenay shantii lasoo dhameeyey iyo afrax waana kanaa marka taas horta marsiya noqonaysaa waxaa ku saaray midda guddiga ah guddiga waxa waaye maamul goboleedyadu waxay soo dirsadeen min labay soo dirsadeen Eh, oo oo toban qofood ah labo eh, eh, en, ah, en, en, mid walbaba uu labada guddi kala gelayo shan ah waxay gelaysaa guddi shanna guddi kale gelaysaa shan guddigii oo korjoogtada ah ay soo oo oo loo soo diray shaqadan way ku dhex jireen wayna joogaan shantan kale harsanna wax farsamayar keliya harsan maahan wax weyn oo problem kama jiro marka midii oo oo saaxiibka uu hersi dhahaya ay meesha ku jirto ah markii la isqabsado dastuurka la aa- la aadaa laakiin wax kalaa la isku haystaa Eh, waxa la isku haystaa aniga hadda ma ma garan karo runtii maogtahay maxaa yeelay eh, eh, wixii hadduu abstract yahay eh, saaxiibka wuxuu yiri political will ama ama ama rabitaan siyaasadeed ayaa kor jirin asoo ka wada madaxweynaha iyo prime ministerka madaxweynaha iyo prime ministerka shaqadan aniga sagaal iyo toddoba bilood aan wade oo federaaleynta waddanka iyo dus- iyo du- iyo dastuur u samaynta ah eh, eh, iyaga ay dhahay samee iyagay ka imaan amarka oo dhan ku sameynaya marka marka political willka oo anigu wasaaradeyda aad ka aragtaan oo oo rabitaan siyaasadeed inaan waxaan dhamaystirno amar aniga la isiiyey waa oo laygula xisaabto maalin walba marka taasna umalayn maayo taas inay problem ay ay hadda tahay laakiin waxaan soo dhaweynayaa cabdifatax saaxiibka ah midda ah in madaxda intay isku isku timaado horta la wada hadlaa xataa guudiyadan waa laga hadli karaa waxyaalo kaleetoo jiro dhaqaalo ha noqdo wax kale ha noqdo waa laga hadli karaa kabacdina shaqadii ummadda loo igmatay inaan sii sii wadnaa marka anagaan qabaa baroniga inta la dejiyo hadda in laisku yimaado aan isku nimaadno iyadoo calool furan yahay ha la wada hadlo soomaaliyaan nahay intaas oo khilaafaad waa isku soo qabsanay waana soo xalinay kuwa kuwa ka adagaan soo xalinay kuwii maamul maamul sameyntaa lasoo xaliyay oo labada kun iyo saddex iyo toban iyo afar iyo toban ah midda kaleeto u jirto waxa waaye kulligeen waxaan rabnaa wadankan inaan inaan legacy ama wax uga tagna waktigeedan la joogo waktigiina wuu yarayaha hadda Waa mahadsantahay, wasiir.
kutalin lahaa Ha.
laisku yimaado waa mahadsantahay En, waxaan siinayaa en, aadan oo xirse waxaa sheegtay in ay jiraan waxyaabo kale oo ka weyn dastuurka marka la fiiriyo dadka raciyada ay qabaan en, waxay tahay in awoodda laysku haysto in madaxda maamul goboleedyada ay rabaan inay sidii u dhaqmaan en, madaxda federaalka madaxda federaalka inay iyadana u arkayso in kursigoodii iyo shaqadoodii iyo hawshii loo igmaday laysku haysto marka sidee lagu kala saari karaa labadaasi fikradood mase jirtaa fakarka ah in madaxda maamul goboleedyada ay rabaan inay miiska lasoo fariistaan dowladii ku mateli lahayd arrimaha dibadda ama maaragtay kulamada caalamiga ah
Een, waa mahadsan tahay falastiin su-aashaas waxaan aaminsanahay in aada loogu baahan yahay Een, platformkan iyo kuwo kalebana dhowr goor baan anigu ka sheegay soomaaliya hal madaxweyne jamhuuriyadeed bay leedahay madaxweyneyaasha badan baa problemka yahay dadka dhahayo waxa weeye maysan fahmin sida ay tahay madaxweyneyaasha gobolada gobol ay madaxweyneyaal ka yihiin magacaana dastuurka ugu qoran yahay markii la gaaro dastuurka ha laga bedelo magac erlaba ha loo bixiyo laakiin hal madaxweyne jamhuuriyadeed oo inagoo dhan aan wada aqbalsannahay oo magaciisa oo saddexan la yaqaan baa soomaaliya madaxweyne u ah cid siyaasadda arrimaha dibadda ku haystana ma jirto wixii uu dastuurka siiyo cid ku haystana ma jirto bal e waa lala garab galanayo waa lala caawiyaayo arrimaha difaac ay keligeed leeyihiin baa annaga boqolkiiba sagaashan iyo shan ugu duldhacda arrimaha dibadda aan mararka qaar xuduudaha keligeedna u gacan banaan nahay oo cidna aysan nala joogin iyaga ah arrimihii immigrationka aan ka caawinaa kuwii dastuurka uu siiyey baan la garab taagannahay Een, waxa weeye way la fadhiyaan oo way la fadhiisanayaan hadda cabdi xoosh waxaad ka maqlaysay waxaa lagama maarmaan ah si dastuurka loo dhamaystiro in ay wada joogaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe moving parts bay dhahaan dadka ajnabiga ah qolihii waxay isla shaqaynaya qaybihii wada shaqaynaya oo dhan inay wada fadhiyaan marka sidee baanu u dhamaystiranaa dastuurkii haddii aynan dowladda dhexe la fadhin oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada aysan wada fadhiyin safarada aan dibadda ugu raacno madaxweyneyaasha iyo prime ministerka iyo aan isu raacno dowladda dhexe iyadaa invitation noo soo dirta iyadaana dalbata ninba labaha soo raacda ninba saddexa soo raacda ay yidhaahdaan waraaqaha inoo soo qoraanna mudane madaxweyne kusoo qoraan marka waxa weeye sidaasaan isula fahamsanahay arrinta isgarab yaacna meeshaan ma jiro iyo isgarab orod arrinta in la wada hadlo ay ka bilaabanayso oo ugu muhiimsanna waxa weeye eh, aan anigu aaminsanahay toonka in la bedelo qaabka loo wada hadlaa in la bedelo soomaaliya arrinteeda khudbo dhalinyaro lagu jeediyey oo madax kale lagu caayay ma xalinayso madaxda soomaalida inay isla hadasho iyadoo teleefanada ku hadlaan oo iyadoo mid waliba guri mugda ah uu ku jiro ay inta iscaayaan heshiiyaan ayaa ka fiican cid dadka soo qabanaysa ma jirto arrintii facebookana way guuldarraysatay way shaqayn weyday dalkan wax haddana waa inta aan wada hadallo oon isdhimir gelino oo nin waliba kan kale ixtiraamka uu leeyahay inuu si- uu siiyo in sida madaxda igula jirta meesha oo koligiskayga saaxiibada ay sheegeen miiska si qabow la isugu imaado wixii laga wada hadli lahaa iyo dadkan sidii hore loogu qaadi lahaa oo dalkan sharaftiisa loo soo celin lahaana in halkaa laga camba qaadaan anigu aaminsanahay waa mahadsantaha inuu ku jiro xalka soomaaliya waa mahadsantaha waxaan siinayaa eh, wasiir cabdifataax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee puntland haye maxa sidee u aragtaa eedaha madaxda maamul goboleedyada loo soo jeediyay ah inay rabaan inay garab ordaan madaxda dowladda federaalka ah
runtii anu arrintaa iyada ah eh, ma qabo in madaxda dowlad goboleedyadu ay dhinac ordayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya laakiin meesha bayska u ah runtii oo dalkan sharciyadiisa ahayd ayaan dhamaystirnayn mar hadduusan dastuurku dha- dhamaystirnayn uusan kala qeexahayn cid walba shaqada ay leedahay si dhamaystiran eh, xulgaasi waa jirayaa Eh, dowladda federaalka eh, dowlad goboleedyada dowladda goboleed dowladda federaalka ayay eh, eedeynayaan waxay ku eedeynayaan inay awooddii keliyad ay maaragtay rabtay, eh, eh, xoogsigto Eh, taas xal finaal ah laga gaarayo waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed oo isanaya iyo saaxiibada had ku jira la wadaago arrintan dastuurka iyo dhamaystirka dastuurka iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka isahayntoodu waxaa base u ah qabduraalka dastuurka ay aan haysano haddii inaan dhamaystirinna xal lama helayo arrintaa lagu xaliyo ayaan is leeyahay waa mahadsantaha waxaan rabaa inaan siiyo wasiir cabdiraxmaan xoosh waxaa muuqata in waxa la isku raacsan yahay ay tahay adigana aa qirtay wasiirada qadka kugula jirana ay qireen in loo baahan yahay in inta la isku yimaado dastuurka lagu kala bixi lahaa marka laysqabsado la dhammaystiro inta kalena waa iska tuhun oo ah in federaalkun dowladii dhexena ay tuhmaysa inay maamul goboleedyadii rabaan inay barbar ordaan madaxdii maamul goboleedyadana ay u arkaan in iyagii maaragta hoos loo dhigaayo maamul goboleedyadana dhul ka badan inta tan federaalka hoos timaadaa laga yaabaa qaarkood marka laysku geeyo inay iyaguna gacanta ku hayaan adeegyay bixiyaan laga raba dowladda dhexe marka maxaa lagu xallin karaa oo adiga ah u aragtaa in arrintan lagu xallin karo si dastuurkana loo dhammaystiro khilaafaadkaana qaab loogu helo horta horta wax walba waa cad yihiin dastuurkay ku cad yihiin waxayna ku cad yihiin waaqaca jiro hal madaxweyneha waddankan jiro waa maxamed cabdullaahi farmaajo hal hal ra-iisul wasaareha jiro oo mudan xasan cali khayre ah hal cabinet ha jiro federaal ah waxaa jiro baarlamaan laba aqal kasoo ka samaysanoo federaal ah jiro waana la waana la aqoonsan yahay maamul goboleedii inay jiraan iyo madaxdoodii iyo golahoodii inay jiraan haddana inta goor uu madaxweynaha ama prime ministerka uu gogol fidiyey uu leeyahay ha laysku yimaado way badan tahay runtii marka ani waxaan qabaa inaan hadda laga dhigin dowladda federaalka madaxdoodaan rabin in laysku yimaado warqadihii waa documentiyaal waa waa yaalin bana banaanay yaalin tan kale oo kusoo hartay waxa waaye oo arrimahan federaaleynta iyo dastuurka ana xukuumadda waxay leedahay afar tubood ay ka shaqeyso oo siyaasadeed oo ah ha noqdo amniga ha noqdo ha noqdo dhaqaalaha ha noqdo mataqaanaa arrimaha bulshada iyo ha noqdo tubta siyaasadda loo dhan yahay tubta siyaasadda loo dhan yahay ani ku jiraa marka maxaa xal maxaa xal ah wasaaradda kale xalka aan ku muxuu dhamaystiro ha aan ku dhamaystiro tubtaas waxaa ku dhigan oo xukuumadda ay ku faantaa oo isniin walbaba uu jeergaraya prime ministerka in la dhamaystiraa saddexda waxa soo socda oo ah dastuurka in la dhamaystiraa ko federaaleynta in la dhamaystiraa electionkana in in in in in in la plangareeya uu la dhacaa hal qof hal cod intaas ka badan yani ma aqaan de wax wax laga wado mataqaanaa eh, eh, rabitaan siyaasadeedana jira isniin walba u fadhiisanaa oo laisku imtixaanaa maxaad soo qabatay boqoleyda percentage imisaa soo qabataa laisku imtixaana marka ani waxaan qabaa eh, waxaana haysto eh, ismaan dhaaf iyo miscommunication aan dha- aan haysamahayna meelaan wax u wada wadnaa ha laisku wada yimaado waa mahadsantahay haye waxaan siinayaa aadan oo xirsahay
Een, wa- waa mahadsan tahay falastiin wasiirka eh, xoosh saaxiibkay een, waa run inay jiraan oo ay maalin waliba is arkaan oo ra-iisul wasaarahana uu jeergareeyo oo shirkaas laakiin haddii aysan goboladii ka socon haddii howlo goboladii laga keenay aysan ahayn waxa laga wada hadlaayo haddii waxa la dhisaan garaynayo dadkii aan ka tirsanay gobolada si ay dastuurka dib u eegidiisa ay noogu matalaan ay banaanka ka taagan yihiin waxa uu jeergaraynaayo prime ministerka waa dowladdii asaga uu magacawday iyo dadkii kale ee maxaan ku rahaa guddiga dib u eegidda dastuurka ee dowladdiisu ay magacawday marka waxaa ka maqan doorkii ama design inay qayb ka noqdaan ama in xog laga keenay meesha la geeyo ama xog halkaa la isugu afgartay in la keeno ayaa maqan xamar unbaa shiraysa xafiiska prime ministerka prime ministerka iyo dadkii uu booska u ahaa baa shiraya designing stage bay ku jiraan delivery stage ma uu jiro maxaa yeelay mar haddii dowlad goboleedyadii ay dadkii matalayay oo soo dirsadeenna ay banaanka ka yihiin shirkaas oo prime ministerka jeergaraynayo wax lagu soo qaaday oo inaga noo imaadana ay jiraan aysan jirin wax naga tegay oo meeshaa tago oo looga wada hadlana aysan jirin aniga waxaan u qabaa academic exercise inay tahay een, maxaa la yidhahdaa maaragtay shaqadaas socda waxaanan ma- maalinkii la gaaray in laga faa'iidaysan doonana waan aaminsanahay oo wakti badan aysan naga geli doonin in aada looga fikiro oo farta aada loo qurxiyo oo la saxo maxaa la yidhahdaa conceptiska inay inaysan dhibaato naga gaari doonin laakiin in laga wada hadlo oo lagu heshiiyo oo ay dhaqan gasho inay weli dhiman tahay baan aaminsanahay waa inta mahadsantahay ay dowladii dowladii raadin jiray ay isu khudbaynayaan waa mahadsantaa waxaan siinayaa n wasiir cabdifataax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka puntland
xusaan ku raacsanaya sida wax halka u dhigay waantiya dee dowladda federaalka ah ayaa mar walba eh, isku koobaysa shaqadii iyo eh, lawada lawada lahaa oo la rabo in laisla qabto Eh, siduu xor sheegay eh, maalin walba arrintaasi ka wada hadlaan inta siyaasadda loo dhan yahay dowlad goboleedyadii howlkoodii ma muuqda eh, tala- eh, ta- ta- talo kama weydiisa arrimahan marka dee dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyadu dalku waa hal soomaaliya Eh, dowladda federaalkana waxay wakiil ka tahay dowladda so- dad- eh, soomaaliya oo dhamaystiran waxaa la rabaa marka inaysan keligeed isku koobin oo muqdisho keliya aysan ku koobine shaqada eh, loo loo wada dhamaado oo dowlad goboleedyadu iyo dowladda federaalka ah ay ka wada shaqeeyaan si waxay u noqoto wax dadka soomaaliyeed oo dhamaystiran eh, ay ku ay maaragtay ay si- eh, ay u wada dhan yihiin oo ay eh, ku midaysan yihiin Eh, xal kalena waxaan u arkaa inay tahay in maaragtay inta laysu yimaado kow horta eh, siyaasadda guud laga la- laga heshiiyo kadibna shaqooyinkii la rabo in la qabto eh, oo dastuurka ugu horeeya dhamaystirkiisu lasla maaliga oo meel looga soo wada jeesto dastuurka haddaan xal loo helin ani waxaan qabaa inaan weli xal buuxa aan la gaari karin dalka soomaaliya ta dastuurka laisku raxiixayo cid walba ay u aragto eh, inay weli saxan tahay eh, intuu qabi- qabiyo qiraal yahana wax dhamaanaya ma jiraan intaasaan kusoo celcelinaya waana mahadsan tahay aada u mahadsan tihiin n wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka iyo dowladda federaalka cabdiraxmaan xoos jibriil cabdifitaax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka maamulka puntland iyo wasiirka qorsheynta jubbaland aadan ibraahim ow xirsi oo ka qayb galayay dooda n aada u mahadsantihiin dhammaantiin waa idin salaamay intaa ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ay ka qayb galayeen cabdiraxmaan xoos jibriil wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka ee dowladda federaalka soomaaliya cabdi fitaax caynab wasiirka dastuurka iyo federaalka ee maamulka puntland wasiirka qorsheynta ee maamulka jubbaland aadan ibraahim ow xirsi tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
intaasi waxay noogu eeg barnaamijkii faaqidaada toddobaadka inala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo hayaa maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka lixda bisha nofembar oo dhowr maalmood ay naga xigto waxaa dalka maraykanka ka dhacaya doorashooyinkii xilliga dhexe bulshada muslimka ee maraykanka ayay doorashadani muhiimad gaara u leedahay haddaba diyaargarowga bulshada ee codaynta doorashadan ayaan barnaamijka amuuraha islaamka ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa innagoo si gaara u eegi doona labada gobol ay soomaalidu ku badan tahay dalka maraykanka ee ohio iyo minnesota haddii aan gobolka ohio ku horumarno maamulayaasha dallad ay ku midaysan yihiin masaajidda ay soomaalidu maamushae gobolka ohio ayaa iyagu kulan ka qaatay arrimaha doorashada iyo weeraro maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay goobo cibaado oo maraykanka ku yaala sheekh horseed cayni nuux waa maamulaha xarunta islaamka ee abubakar sadiiq waxaana uu xidhiirka bulshada u qaabilsan yahay dalladan oo magaceeda loo soo gaabiyo siko waxa uu iga warramay kulan ay ka soo baxeen in yar ka hor intii aanan waraysigan ka qaadin bismillaahi awalan waxaan u mahad celinayaa baahda v o a hawshaqooyinka ummadda oo hayso walaal shirkan oo isugu yimaadeen hogaanka masaajida columbus ohio dalada sico la yidhaha somaly islamic centers of ohio waxaan ka wada hadlaynay bal sidii wacyigelinta eh, bulshada ee arrimahan doorashada kor loogu qaadi lahaa maxaa yeelay runtii bulshadeena soomaaliyeed markaad eegto waxaa la odhan karaa runtii wacyigelinta meeshii la rabay inaanay maaragtay taagnayn marka bal in khudbooyinka jimcaha iyo wacyigelinta masaajidka ka baxda een qeyb laga dhigo ee wacyigelinta maaragtay duruufaha waddankan aanu wajahayno iyo ahmiyadda qofka codkiisa uu leeyahay arrimahaasaan ku gorfaynayn waan gartay marka qodobadaas la gaadheen maxaa ka mid ah qodobada kolley ugu muhiimsan ee hadda aan tibaaxi karno waxaa ka mid ah in ma aragtay een masaajida aanu keenno ma aragtay een eh, sanduuqyadii lagu voodgaraynayay oo markaa in polling centers ay noqon karaan eh, waxaana nagala shaqaynaya hay-adda arrimaha muslimiinta ka shaqeysa ee care la yidhaahdo eh, iyada oo markaa masaajidku uu ilaalinayo qawaaniinta iyo shuruucda eh, five onosiga iyo meelaha lagu cibaadaysto waynu ognahay oo hebel doortii xisbi hebel doorta ma odhan karno laakiin bal in dadkii duqeyda ahaa hooyooyinka ahaa transportationka aan haysanin gaadiidka haysan in hawshii loo fududayn karo oo maalmaha khudbooyinka jimcahay dadku badan yihiin dadka lagu wacyigeliyo inaanay codkooda la bakhirin taasi waa mid iyo in runtii lagu baraarugo in shuruucdan ee qallafsan ee dadka muslimiinta ka dhanka ah ee sida muslim banka iyo waxyaabihii lamidka ahaa aynan iska imanayn qof dadku ay doorteen oo codkooda ay siiyeen uu la yimid sidaa darteedna haddii la rabo in ma aragtay ee shuruucdan ama qofku xuquuqdiisa uu istaago dalkan maraykanka uu qalinka ku halgamo uu dhawaaqo codka doorashadan uu yahay midka ugu weyn eed qof walba kala siman tahay ka lacagle iyo ka mas-uulaba aad kala siman tahay marka arrimahaasaa hadda u waaweynaa waxaan kaloon ka hadalay in ma aragtay xasuuqii maalinkii dhaweed loo geystay dadka yuhuudda ah iyo ma aragtay kii la fashiliyey ee dadka madowga ma aragtay kiniisadooda ka dhici gaaray dhammaantoodba in ay qeyb ka yihiin falsafad cunsuriyeysan oo bartilmaameed bartilmaameedsanaysa dadka laga badan yahay oo muslimiintu qeyb ka yihiin sidaa darteed loo baahan yahay in la derder keliyo dadaalka iyo cod bixinta iyo ka qayb qaadashada doorashada si loola dagaalamo ma aragtay dulmigan ee dadka laga badan yahay lagu hayo muslimiinta gobolka minnesota ayaa iyaguna dadaaladaas oo kale gobolkooda ka wadaa iyagoo isha ku haya murashaxiinta arrimahooda wax ka qabanaya sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah maamulaha masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ayaan weydiiyey arrimaha iyaga u daran iyo dadka ay kala dooranayaan marka hore adiga iyo baxdi caddawaad baan idiin salaamaya fursadan qaaliga ah waxaanaad u danaynaynaa dadka muslimiinta ah iyo dadka soo galootiga ah iyo dadka minority-ga ah inay helaan xuquuqdoodii oo kaamila oo aan la faquuqin taas waa waxyaabaha aan aan doonayna weeye waxaa kaloo aan doonaynaa dadyowga u baahan kaalmada caafimaadka ama kaarkan caafimaadka waxaan la yidhaahdo inay iyaguna helaan oo loo muxuu aha loo sameeyo waxaan kala simannahay bulshooyinka qeybo fara badan oo ka mid a waxaa kaloon doonaynaa inaan si gooni a u yarayno nacaybka kaso muxuu ahaa sida goonida ugu wajahan islaamka iyo muslimiinta iyo muxuu ahaa dadyowga lagada tira badan yahay sida juushka iyo wixii lamid a marka qabaayaadkaas waa kuwa aan difaacayna aan u taagannahay weeye dadyowga hadda u tartamaya taqriiban waddankan sidaa aad ogtahay inta badan laba xisbi oo waaweyn weeye waa xisbiga jamhuuriga ama republicanka la yidhaahdo iyo xisbiga dimuqraadiga ah weeyaan marka gobolkan minnesota oo kale kuraas baa loo tartamaya kooxa oo gobolka oo dhan saameynaysa tusaale ahaan waxa weeye guddoomiyaha gobolka waa loo tartamaya marka nin dimuqraadi ah iyo nin republican ayaa u taagan waxaa kaloo loo tartamaya xeer ilaaliyaha guud ee gobolka ee xagga cadaaladda waxaa u taagan keith ellison oo ahaa muslimkii ugu horreeyey ee congresta maraykanka ee federaalka ka qayb gala ayaa dib ugu soo noqday gobolka oo jagadaa u taagan iyo nin republicana waxaa kaloo loo tartamayaa labadaas labada senatar labaduba sanadkan doorasha ku jiraan gobolka yaga sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa sidoo kale sheegay in tartamayaal soomaaliya ay ku jiraan ilhaan cumar oo u taagan aqalka koongareeska maraykanka maxamuud nuur iyo hodan xasan oo iyaguna u taagan gobolka minnesota ay ka mid yihiin dad soomaaliya oo tartanka dhacaya ku jira dadkaas iyo weliba dad kale oo muslimiina ilaa iyo hal qof oo kaleo isna muslim oon soomaali ahayn ayaa tartanka gobolkanaga ku jira dadkaas intooda badan waxaan rajaynaynaa inay soo bixi doonaan baan rajaynaynaa inkastoo doorashada weli ay maalmihii ugu muhiimsanaa ay dhiman yihiin dadkana waxaan ku dhiirigelinaynaa inay codeeyaan qof walba oo codayn karaa inuu codeeyo wadamadan waxyaabaha ay ku wanaagsan yihiin waxaa ka mid a qofkii aad ku qanci weydo in uu ummadda wax u to codkaaga ayaad ku bedelaysaa ama codkaagaad meel ku keenaysaa marka dadku inay codeeyaan baan iyadana ku dhiirigelinaynaya
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay diyaargarowga ay muslimiintu ugu jiraan ka qayb qaadashada doorashada lixda bisha nofembar ka dhacaysa dalka maraykanka intaynu barnaamij kan oo kalea markaale ku kulmi doonno waxaana dhegaystalan idinka tegayaa sidaasiyo jimco wanaagsan
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi sandeere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkii arrimaha islaamka waxaadna kala socotay laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddii galabnimo barnaamijkaasi ayaana u dambeeyey idaacaddeenna waa zahraha ciidla nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh oo idinku dhaafayna sidaasiyo nabadgelyo
VOA News